Cali Jubba oo ah afhayeenka maamulka gobolka Gedo ee dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolkaasi Maxamed Xuseen Cabdi Laafey uu ka badbaaday isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu kharijiyo. Ilaa afar isku day dil ah ayuu sheegay inuu ka badbaaday gudoomiyaha, kaasi oo tilmaamay in midkii ugu dambeeyay uu dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay. maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka lana soo shaqeeyay jubbaland ayuu ku eedeeyey inay shirqooladan ka dambeeyeen balse uu ka badbaaday dhammaantood waxaa jirtay muddadii labada sano u dambaysay intii uu geeriyooday taliyihii nabadsugidda gobolka bakaalko in la sameeyey afar shirqool oo waaweyn oo la rabay in lagu khaarijiyey guddoomiyaha degmada doolow war waxaa jira dad siyaasiyiin ah oo si wanaagsan loola soo shaqeeyey oo qaar hadda dowladda federaalk ay mas-uuliyiin ka yihiin qaarna ay dibadjoog yihiin oo statetka jubbaland ka soo shaqeeyey oo maanta ka shaqaynayo wax aad u foolxun oo la qariibsado shirqooladaas oo midka ugu dambeeyey uu dhacay toddobaadka hadda lasoo dhaafay waxaa la rabay guddoomiyaha in halkaas lagu khaarijiyo wax loo khaarijinahayana wax kale maaha maxaad u wanaajisay xiriirka dariska hala dhexeeyo etoobiya maadaama dana badan isaga kaana xiran yihiin laakiin waxaan u sheegaynaa dadkii waxaas ka shaqeeyey ee dhagarahaas abaabulay ee aan dhowrka jeerba la soconnay in aan mar dambe looga aamusi doonin arrinta ayadaa si kastaba ha ahaatee ninkan guddoomiyaha ah ee lagu magacaabo maxamed xuseen cabdi laafey ayaa lagu eedeeyaa in uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn oogu daaban dowladda xabashida itoobiya isagoona kala shaqeeya arrimo badan oo ayada masaalixdeeda ah islamarkaana u fududeeyo danaha ay ka leedahay soomaaliya iyo soomaalida